mudane xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa dalka turkiga waxa uu uga qayb galay madasha diblomaasiyadda antaliya taas oo turkigu uu soo qabanqaabiyey madashan oo ay isugu yimaadeen hogaamiyaal kala duwan ayaa madaxweynuhu khudbad ka jeediyey waxaana halkaasi uu kaga jawaabay su-aalo ay weydiiyeen wariyaal caalami ah oo ka qaybgelayay madasha antaliya ee diblomaasiyadda looga hadlo madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu ka hadlay mashaariicda horumarineed ee dalka ka hirgashay waxaana uu sheegay in soomaaliya xilligan ay cagta saartay waddadii horumarka kelmadda madaxweynaha oo dheereed ayuu ku faahfaahiyey su-aalo laga weydiiyey xaaladda xilligan dalku uu marayo waxaana madaxweynuhu uu sheegay in soomaaliya ay ka soo kabatay dowlad la-aantii islamarkaana ay dooneyso in ay horumar dhaqaale iyo iskutashi bulsho oo muhiima sameyso madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo maalinkii labaad ku guda jira ka qaybgalka madasha diblomaasiyadeed ee antaliya ayaa halkaa ka jeediyey hadal wax ku oola kadibna saxafiyiinta caalamiga ah iyo ka qaybgalayaasha madasha ayaa halkaa madaxweynaha ku weydiiyey su'aalo ku saabsan xaaladaha dalka iyo mashaariicda laga hirgeliyey haddaba madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa ku nuuxnuuxsaday in dowladda soomaaliya oo kaashanaysa shacabka ay ka go'an tahay in soomaaliya mashaariic badan oo horumarineed ay ka socoto madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa kadib kulan muhiima la yeeshay dhiggiisa madaxweynaha dalka turkiga rajab tayib erdogan labada madaxweyne ayaa ka wada hadlay xoojinta xidhiidhka wanaagsan ee labada dal iskaashiga dhaqaale madasha antaliya ee diblomaasiyadda ayaa waxaa soo qabanqaabiya dalka turkiga waxaana loogu talagalay in laga hadlo arrimaha diblomaasiyadeed iyo horumarada kala duwan ee caalamka ka socda